waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa washington siduu xuseen sheegay haatan aynu aadno dhinacaas iyo magaalada muqdisho wararka imanaya ayaa waxay sheegeen in afar qof ay ku dhinteen oo midi dumar tahay toogasho ay geysteen rag hubaysan oo gaarigii ay wateenna markii dambe uu qarxay iyo isku dhacna uu dhex maray iyaga iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo baacsanayay waryahayaga axmed xasan colaad ayaa haatan si toosa ugu jira khadka telefoonka ee magaalada muqdisho bal axmed marka hore sida ay wax u dhaceen toogasho miyaa dhacday ma qarax baa dhacday mise labaduba way dhaceen
haruno aadaa umahadsan tahay labaduba way dhaceen dhacdada hore waxay ka dhacday degmada boondheere ee magaalada muqdisho kadib markii rag hubaysan weerar gaadma ah ay ku qaadeen laba ka tirsan ciidanka amniga ee degmadaasi oo uu ahaa mid kamida darawalka guddoomiyaha degmada boondheere kadib ciidan nabadsugida oo ciidanka ammaanka kamida ee deegaankaas ayaa raggii hubaysnaa soo dabagalay kabacdi waxay isla dhinaca waxay usoo eriyeen deegaanka suuqdacaad ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho kadib waxaa dhacday iska horimaad isla deegaankaasi ka dhacay rag kale oo gaari watay oo gaariga kuwa nooca loo yaqaano nohada ayaa halkaasi yimid oo mid kamid ahaa kabacdi labadii ciidamada ahaa waxaa lay sheegay inay halkaa ka baxsadeen halkii ninkii darawalka ah ee gaariga noohada watana halkaa ciidamada amniga ay ku dileen kadibna gaarigii halkaa uu ku qarxay qaraxa gaarigana waxaa dhimasho iyo dhaawacba ay kasoo gaartay dad deegaanka qaf dumara ayaa ku dhintay oo xaafada deganeed ee suuqdacaad halka mid kamida ciidamada amnigana oo dhaawac uu kasoo gaaray marka goobta waxaa soo gaaray ciidamo dhinaca ka socday amniga oo isugu jira boolis iyo nabadsugid oo hadda ku sugan goobta wax ka dhaceen marka haruuni sidaa ayay wax u dhaceen waa gartay marka shilalkan dhacay toogashada iyo qaraxa ma isku xiran yihiin mise way isku soo beegmeen
silsilad isku xiran ayay ahayd markii ay raggan hubaysan ay soo toogteen ragga ciidanka amniga ka tirsanaa degmada boondheere kadibna ciidamada ka tirsan isla degmadaasi ay soo erideen oo deegaankan suuqdacas isla soo galeen ayaga laftigooda ragga wax joogtay waxaa usoo gurmaday gaarigan qarxaya waxaana lay sheegay in iska horimaad muddo kooban socday oo halkaa ka dhacay deegaanka suuqdacaad inkastoo labadii oo markii hore degmada boondheere ragga ciidamada kusoo toogtay ay baxsadeen oo lay sheegay laakiin ninkii darawalka ahaa oo gaariga qarxay waday oo dagaalna galay ayaa halkaa lagu dilay meedkiisana isla hadda goobta deegaanka suuqdacaad ayuu yaalaa gabar dumarana sida aan hore kugu sheegana oo xaafada deganeedna way ku dhimatay ciidanka amnigana mid kamida dhaawac ayaa kasoo gaaray marka hadda ciidamada ayaa jooga baaritaana socda sida ay wax u dhaceen haruun waa gartay ugu dambeyn ma ka hadleen marka mas-uuliyiinta amniga iyo kuwa dawladda ama kuwa deegaanka wax ka hadlay arrintan oo maxaan ku idhahdaa iyo cid geysatay inay ka hadleen ama cid sheegatay
haruun ilaa hadda cid ka hadashay ma jirto ciidamada amniga ayaa jooga inkastoo maaragtay maalmihii ugu dambeeyay magaalada muqdisho dhacdooyin noocan oo kale ah ay ka dhacayeen oo dilal qorshaysan iyo qaraxyo isugu jira intaba sida aad ka warqabtana maamulka gobolka banaadir ayaa amni ahaan si toosa loogu wareejiyey inay wax ka qabtaan amniga magaalada muqdisho marka waxaad dareemaysaa in maamulka gobolka iyo ciidamada amniga booliska iyo nabadsugida isugu jiro ay maaragtay dadaal fara badan ay muujinayaan howlo badan ay wadaan haddana waxaad arkaysaa in qaraxyo ay dhacayaan dad la dilayo dhacdadii ugu dambeysay rag haween deganaa degmada hodan iyo dharkeenley ayaa shalay lagu iyo habeenkii kasii horeyba lagu kala dilay marka haruunow dhacdooyinku si waxaad moodaa silsilada camal inay u dhacayeen laakiin ciidamada amniga howlgallo iyo dadaal intaba way ku jiraan aad baad umahadsan tahay wariyahayaga axmed xasan colaad oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kana hadlaya toogasho iyo weliba qarax isxigay oo ka dhacay magaalada muqdisho afar qof ayaa ku dhimatay sida aad maqalseen halkaad nagala socoteenna waa voice of america